ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa si rasmi ah xilalka uu kala wareejiyey wasiirka wasaaradda deegaanka ee isbedelka cimilada iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka ra-iisul wasaaraha dalka oo ka qeyb galay munaasabadan xil wareejinta ah ayaa tilmaamay in wasaaradda deegaanka ee isbedelka cimilada ay kaalin muhiima ka qaadanayso dadaalada adduunka ugu jiro in xal waara loo helo isbedelka cimilada saameyntiisa iyo wax ka qabashada maareynta musiibooyinka deegaanka wasiirka hore ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada khadiija almaqsuum iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka bashiir maxamed goobe ayaa ugu horeyn munaasabadda ka hadlay guushaan maanta soo gaarnay oo labada sana maalin iyo habeen u dadaalaynay keligay ma sameynin waa waxaa wada sameynay oo ku dadaasheen waxaan rabaa aad iyo aad inaan iga mahadceliyo guusha maanta soo gaarnay guul dhammaan soomaali soo gaartay oo ninka maanta u dhabar adeegayna tihiin marka waxaan rabaa halkaan inta tiim dhammaan wasaaradda yar iyo weyn ila shaqeeya inaan ugu mahadceliyo ugu horeeya sidaa sheegay agaasima guud iyo la taliyaasha wasaaradda iyo shaqaalahoo dhammaystiran waxaan rajeynaya insha allah inaa wasiirka waxaan rajeynaya insha allah wasiirka cusub sidaas si ka fiican inaa ula wada shaqaysiin oo rajeynaya sidaa ogtiin wasaaraddan maadaama ahay wasiirka ugu horeeyey waa beebigeygii marka cunugaa dhala waaye maantayto wasaaradda waxaa horyaalla howlo badan waxaanan dhammaystirnay barnaamijkii ama daraas muxuu ahaa qorshaha shanta sano ee soo socota ee qoyska ee arrimo iyo muxuu ahaa xuquuq insaanka oo la jaan qaadaya kana mid ah qorshaha isbedelka qaranka ee muxuu ahaa xukuumadda danqaran ay jeesay hogaaminta ra-iisul wasaaraheena dhanka kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa hoosta ka xariiqay baahiyaha loo qabo in wasaaradahan ay ka shaqeeyaan ujeedooyinka xukuumadda ugu tala gashay meel qaran uu qorshe ku dejinayo meeshuu rooba ha joogeen oo aysan waxa ugu horeeya laga hadlaayo ama waxa ugu horeeya xalka u baahan ee bulshadaa soo waajahaya aysan cimilada ahayn isbeddelka cimilada aysan ahayn ma jirto meel kastaba dalkaasi ha joogo innaguna waxaynu nahay dadka ugu nugul marka ay timaado isbeddelka cimilada nolosheennu waxay ku tiirsan tahay xoolaha iyo beeraha labadabana waxaa aas-aas u ah in ay beerihiina ay helaan dee biyo la helo xoolihiina inay roob iyo biyo helaan iyo caws iyo doog ay ku noolaadaan innaguna ma nihin bulsho u diyaarsan xoolaheennu inaynu beero aan guurin aan leenahay oo aan dad u diyaar garoobay ma nihin oo beeraley haddana xoolaleey isku ah ugu dambeyn munaasabadda ayaa loogu mahad celiyey wasiirada xilalka la kala wareegay dadaaladii ay ugu jireen shacabka soomaaliyeed iyo shaqooyinka wanaagsanaa ee ay usoo qabteen